aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa sagaal iyo tobankii bishan wuxuu ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada golaha cusub ee wasiirada waxaa ku jira xubno cusub iyo sidoo kaleeto kuwo ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii xasan cali khayre qaar ka mida dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay dhismaha xukuumadda cusub weriyaheena zaynab abuukar ayaa mikrofonka la dhex qaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cali jaamac jooga magaalada muqdisho waxaan aaminsanahay xukuumadda cusub waan soo dhaweynaynaa maxaa yeelay dalku horudhaqaaq baa loo baahan yahay inkastoo lala daahay dabcan waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay xukuumadda oo ay muhim ahayd waqti muhiman ay kusoo beegantay maxaa yeelay dalku election baa la gelayaa waxaa loo baahan yahay in xukuumadda weliba dee doorasho loo dhaqaaqo marka anigu boqolkiiba boqolbataatan waan soo dhaweynaya waxaan aaminsannahay maxamed abdullahi farmaajo iyo ra-iisul wasaarahaba waan ku hambalyeynayaa maxamed xuseen rooblema waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay hala taageero golaha shacabkana waxaan leeyahay hala ansixiyo dabcan aadaan usoo dhaweynaya walaal boqolkiiba boqol aadaan usoo dhaweynaya bismillaahi raxmaan raxiim anoo jooga magaalada muqdisho magacay la yidhaha faadumo maxamed jaamac dowladda cusub iyo dowladdii hore waxaan u malaynayaa in badan inaysan wax badan ku kala dugnan inkastoo wasiiro in badan kuraasta ku fadhiyey la bedelay oo maaragtay isaga soo laalaaban jiray haddana waxba kaga bedelna golaha wasiirada la magacaabay oo cusub haddaan nahay dumarka waxaanala ka siiya toddoba saddex wasiir saddex wasiir ku-xigeen iyo hal wasiir dowlo in ka badan ayaan ka rajaynayna ra-iisul wasaaraha inuu naga siiyo oo maaragtay in ka badan aan filaynay dowladdana maaragtay waxqabadkeeda iyo inta u harsan iyo doorashada hadda waxaan u arkaa waxaan u malaynaya inaan saddex bilood dowladdii afar sano wax ku qaban weyda inaan saddex bilood dowlad dhan lagu soo dhisi jiri karin lagu magacaabi kara xildhibaano madaxweyne wuxoo dhan hase ahaatee waxawaaye bal waa fiirinaynaa waxqabadka dowladda iyo sida ay wax u wado iyo sida ay noqoto ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in si fiican iyo si ilaahay khayr ka dhiga inay dowladda ku dhammaato bismillah alxamdulillah salatu rasulillah haddaan magacay ku bilaabo maxamed cabdi dagaal ka mid bulshada magaalada muqdisho arrimaha siyaasaddan xoogaar u ah haddaan fikirkay ka hadla dowladda cusub ee xukuumadda rooble lasoo magacaabay habeen hore wallahi wax isbedeloo muuqda oo aniga ii muuqdaa ma jiraan aan dib udhac ahayn waayo dowladda cusub marka dee waqti qorsheed ay la imaanayso oo muuqda ma yaalla meesha waxaad moodaa in qorshe diyaarsanaa loo dhiibayo oo iyagu ay fulinayaan oo madaxtooyadu ay soo diyaarsatay dadka golaha lagu soo biiriyeyna waa dad aad mooday inay gruubka kala yimaada gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo ra-iisulwasaaraha cusub aan door muuqda oo weyn ku lahayn waxa socda aad mooday in la yidhi qorshaha noo fuli soo laabashada sida muuqata wasiiradii hore iyo xukuumaddii horena waxaad moodaa qaab in loola dagaalamay bartilmaameeda oo ra-isalwasaarihii hore dadkii la aragtidaha meesha laga saaray systemka laga dhex saaray taasuna dowladnimada kama turjumaysa iyo horsocodka waa dib u dhac iyo inaynu jugjug meeshaad jooga aynu noqonno loomana baahno waxaa la rabaa in dadku aragti kala duwan lagu wada shaqeeyo soomaalida iyo danteeda in laga turjumo marka ima muuqdaan waxaan soo kordhin waxay soo kordhinayaan dadkan cusub waayo baarlamanku sidaynu naqaanay ama dhaqanka ama shuruucda dowladu ay dhigayaan in qorshaha xukuumadda iyo ogolaanshaha ay ka haystaan baarlamaanka waqtiga la haystaana wax laba bilood ka yar bisha tobnaad dhammaadkeeda oo shan iyo lix cashan ka bacdi waxaa la aadayaa doorashadii waa la dhex gelayaa wasiirku intuusan xafiiska la warin baaba waqtigu ku dhacay anagu maanu fahmin dowladdu inay dadka u kala caddaysaa wacan qorshaha iyo timetaberka la samaystay ee la rabay in la fuliyo mudaxiraadka dowladduna dhammaaday iyo xukuumaddan waxay ka shaqeynayso isma qusayaan waa arrin maxaad moodaa inay laba dal ka kala turjumayaan mahadsan bismillaah magacayga waa maxamed xuseen jooga muqdisho haddii aan ka hadlo waxaan lahaa golaha wasiir hadda lasoo magacaabay waa arrin fiican oo meeshii hore laga sii wadaayo qoladii hore meeshay ka baxday booskooda sii buuxinayaan balse waxaa jira dib u dhacna wuu jiraa oo waxaa la rabay in mar hore soo magacaabo ama xil laga qaadin ra-isul wasaare oo si hawsh sii socota laga hadda waxaa muuqato dibadhac inuu jiro doorashadana uma malaynaya in xilligeeda ay ku dhici doonto ra'yigeyga sababtoo ee waa waqtigoo aada u yar iyo golihii wasiirado ilaa weli shaqada la qabsan iyo oo baarlamaanka dina sugayaan oo howlo badanna u taala marka muddada hartay iyo iyo hadda iyo hoosha badan oo taala waxay noqonaysaa arrin oo dib u dhac weyne magacigu waa sulaymaan cilmi sheer oo jooga magaalada muqdisho walaal waxaan qabaa dhismaha dowladda cusub ee hadda lasoo dhisay inay dowladdii hore un tahay badan una badan tahay dowladda horena waxqabadkeeda waa la yaqaanay hadda dowladdan cusub hadda weli aan ansixina howlo badan baa yaallo waqtiguna waa kooban yahay marka waxqabadkeeda waxay ku xidhan tahay dadaalka ay la yimaadaan waan soo dhaweynayaa in la ansixiyo laakiin dadaalka ayaga ay la yimaadaan baa lagu hirgelin karaa doorashada wakhtiga kooban ra-iisul wasaarahana laga rabaa inuu isagu markaasi dardargeliyo sidii doorashada loo qaban lahaa magacaygu waa xasan xanan maxamed jooga magaalada muqdisho haddii aan ka hadlo arintan maanta dowladdan cusub ee lasoo dhisay horta way wanaagsan tahay waayo dowladdu maadaama inteeda badan haddana ay lasoo celiyey golihii hore wasiirada dowladdu horta waa dowladdu halkeeduun dee kuwa cusub ee lagu soo darana waxay la imanayaan dee iyagna dee ra'yigooda iyo dowladnimada dhisitaanka ayay la imanayaan kolley ismalihi aanu waxbay kaga duwayn laakiin haddii dadaalkooda las waaqifiyo dooradu doorashadu xilligeeda way ku dhacaysaa taasna waxaa looga baahan yahay ra-iisul wasaaraha iyo golahan cusub soo dhisa ka shaqeeyaan si ay doorashadu u dhici lahayd si xilligeeda ay ku dhici lahayd saynab abukar maxamed v o a muqdisho